dhacdadii shalay beledweyne ka dhacday dhibka uu soo kala gaaray laba laba qolo oo meeshaas ku dagaalantay oo ka kala tirsan maamulka hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan marka hore waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed aan u dirno aan yacni dhahno labada dhinacba inay joojiyaan waxa dagaal ah oo meeshaas ka socdo in dagaalkaas la joojiyo nabaddana la qaato ayaan marka hore ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalantay waxaa kaleetoon rabnaa inaan tacsi u dirno intii meesha ku geeriyootay uu ku jiray taliyihii qaybta gobolka maxamed macow oo meeshaas ku geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyaan leynahay intii ku dhaawacmatayna waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo intaas kadib waxaan rabnaa inaan adkayno in la ilaaliyo midnimada maamulka hirshabeelle in maamulkaas hirshabeelle midnimadiisa in la adkeeya ayaan ku baaqaynaa waxaa kaleeton ku baaqaynaa waxa laysku haysto oo dhibka keenay waa khilaaf siyaasadeed in xal siyaasadeed la raadiyo laakiin xabad uusan noqonin xal waxaan saaraynaa guddi guddigaas si dhab ah ayaa aan muxuu ahaay as ugu kurgeli doonaa waxaa la sheegayaa ciidamadii milatariga iyo nabad suguddi iyo booliiskii oo weliba qaarkood ay yihiin milatariga hadda waaba ogtihiinoo waa federaal ayaa ku jiraa la leeyahay oo arrintaas lug ku leh marka haddii arrintaas ay caddaato waxaan kula xisaabtami doonnaa xukuumadda soomaaliya oo aan isleenahay inay xakameyn waysay milatarigeedii oo ay arrintaas hadday caddaato sida dadka aynoo sheegaayiin noocaas waay waxaa keliya aan rabnaa waxaa weeye guddi baan saaraynaa insha allah waxaanan maqlayaa xukuumaddana inay guddi saarta baaritaankaas waan ka wada qaybgalaynaa xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka daday u diraayiin